waxaan u aragnaa bayaanka inuu qoray labaalifle gabre iyo safiirka xamed jooga bayaan u qalma xukuumad soomaaliyeed ma aha wax dareen iyo dhaqan iyo mabaadiye ummadda soomaaliyeed lagu matelayo oo wakiil lagaga haya yahay maaha waa bayaan taliska t b l f ee adhisaho ku taag ku amarku taagleeya wakiiladiisa ay qoreen ummadda soomaaliyeedna in la khayaamayo u caddaynaya waana wax been ah kulli waxay cuskadeen oo dhan waa been waxaa markhaati nooga ah shacbiga soomaaliyeed shucuubta geeska africa saxafiyiinta geeska africa iyo caalamka africaba kuwa caalamiga ah waa la yaqaanaa ururka o n lf ogaadeen inay ka dagaalamaan gudahaan gudahaasaan isku ciyaarinaa urur gobolnimo doona xaqudiri baan nahay marka nasiib darrada ummadda soomaliyeed ku dhacda waxaa weeye madaxtooyadoodii iyo xaruntoodii baa cadowgoodii ka talinaya intaa unbaa unbaa caddaatay ururka onlf haddaan wax kaa weydiiyo cid u aqoonsan inuu yahay urur argagixiso waddankuu doonaya dunida ha ahaadee ma jira ma jiro waddan qaanuunka hoos yimaada waddamana qaanuun bay leeyihiin iyo xeerar baarlamaanadu dejiyaan oo xeerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka iyo cahdiga qaramada midoobey ee xuquuqul insaanka dawladda casriga ee adduunka ka jirta noocay u dhisan tahay dawlad u dhisan oo noo aqoonsani ma jirto xafiisyo badan baan ku leenahay dalal africa geeska africa dunida carabta dunida islaamka reer galbeedka ummado badan baan oo asia ayaanu xiriir leenahay na qaabila naga dhegeysta arrimahayaga marka waxaanu nahay urur goobni doona soomaaliya oo dhaxlay halgankii sharciga ahaa ee ummadda soomaaliyeed ee imaam axmed gurey daraawiishtii ururkii leegada jabhaddii nasrullahi jabhaddii xoreynta soomaali galbeed halgankii ummadda soomaaliyeed isxoreynta iyo ismideynta ahayd marka wax waddana aduu saa doonta u sheeg laakiin xubin ka ah qaramada midoobey oo idin aqoonsan urur gagixiso magacyadooda adi taxdid ma jiro ma jiro urur qaramada midoobey kamid a jabhadda t b l f ee adhisaba kamar ku taaglaysa yaa idaacadaha ka sheegta ururada gobnidoonka sida soomaalida iyo oromada iyo ummadaha kale ee xaqu dirirka ama dimuqraadi doonka ayaa argixiso ku sheegtaa dunidana way ku ceebeysay marka okay ma jiro waynu odhan karnaa markaa dowladda etoobiya idin aqoonsan urur argixiso haddaan ka gudbo su-aashaas dowladihii soomaaliya soo maray kasoo bilow xilligii xilligay doonta ha ahaato dowlad soo martay soomaaliya oo urur argixisa idin aqoonsan ama idin aqoonsatay ma jirta ma jirto dowlad soomaaliya oo na taageerta oo dagaalka nala gasha way jirtay dowlad soomaaliya oo qalbiga nagala jirta oo waxay waxna tari karin way jirtay dowlad soomaaliya oo taageero moral ah iyo taageero koobanna siisa ama talooyinna siisa way jirtay laakiin ma dhicin wa garta weligeed madaxd madaxtooyada soomaaliya inay ka soo baxdo calankii leega ay dhistay hoostiisa ummadda gobnidoonka ee soomaaliyeed is xoreynaysaa iyo argagixisaa waa warkii gabruun baan u qaadan karnaa waan gartay marka aan aan si kale u dhigno wixii ka dambeeyey dowladdii kacaanka siyaad barre dowlad argagixiso idin aqoonsatay ma jirta maya ma jirto haba yaraatee dowlad aanaan u hambaliyaynin oo aanaan xiriirro dadbana lahayn oo aanaan talooyin siinin oon talooyinna siinin oo waxba idinma tari karo maanta waadna aragtaan aan odhanaynin ma jirto kulligood si dadban ama run ha ka ahaato ama been ha ka ahaatee yay noola tacaatufayeen ama noogu muujinayeen ehelnimadii waajibka ku ahayd waa gartay ururka nlf aan wax kaa weydiiyo ururka nlf ma urur etoobiyana oo u dagaalamaya xornimadiisa ma urur soomaaliya u dagaalamaya inuu dhulkiisaa soo goosto soomaaliya kusoo biiriyaa bal ururka onlf xaaladiisa haddaad si faahfaahsan igu sharxeed ururka onlf waa urur goobnid doona oo dhulka soomaaliyeed ka xoreynaya gacanta etoobiya waxaan u dagaalamaynaa dadkaa inay aayahooda ka tashadaan in la weydiiyey rabitaankooda oy go-aamiyaan cidda ay la noolaanayaan iyo sida ay u noolaanayaan taa waxaa waa xeer waxay waafaqsantay xeerka qaramada midoobay ee dagaalkii labaad kadib ay katarinta ummadaha xeerkii loo dejiyey ee charterka u n-ka aada ugu xardhan ayuu ku qotamaa ummadii qoom ah ee dulmi siyaasi a tirsanaysa waxay xaq u leedahay inay aayaheeda ka tashato oo la weydiiya aftida rabitaankooda cidda ay la noolaan iyo sida ay u noolaanayaan waxaan u dagaalamayna dadka soomaaliyeed etoobiya duleysatay inay aayahooda ka tashadaan waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa anoo og in dad soomaaliya ku nool yihiin dhul ka baxsan jamhuuriyadda soomaaliya berigii hore isticmaarka markii la kala googooyey waddan baa jamhuuriyad gaar noqday waa jabuuti dad kalaa waxay ka mid yihiin etoobiya iyo kenya loona aqoonsan yahay oo dee baasaboorradoodii iyo aqoonsiyadoodii caalamka marka laga hadlayo ku socda haddaan ku weydiiyo ninka odayga ah ee ay doodeennu ku saabsan tahay ee qalbi dhagax qalbi dhagax xaggee buu ku dhashay markuu doono jinsiyaduu doona ha qaatay marka hore asalka dhaan ku celiy halkaas waddanka uu ku dhashay ee hooyadii aabihay ku dhaleen waa kay jamhuuriyadda soomaaliya ee xortaa dhulka soomaaliyeed buu ku dhashay ee xortaa ee jamhuuriyadda soomaaliya hadda loo yaqaano haddaad ii sheegtid magaalada iyo deegaanka gobolkan mudug buu ku dhashay gobolkan mudug buu ku dhashay markii hore waxaa waxaan u haystay inay tahay muqdisho laakiin gobolka mudug buu ku dhashay ee jamhuuriyadda ka tirsan deegaanka haddaad ii cadaysid deegaanka gaalkacyo agaheedna halkay reerkooda degan yihiin oo ehelkiisa waa degan oo abdiyadii waa degan oo walaaladii waa degan oo dad badan baa degan marka halkaasu ku dhashay isaguna halkaasu ka shaqayn jiray iskuolkana muxuu ahay uu ka shaqeeyey yani gobollo badan oo soomaaliya laakiin xoogga dalka soomaaliyeed buu kamid ahaa dhowr iyo siddeetan iyo kowdii iyo siddeetan iyo siddeetankii dabayaaqadeeda midkood buu galay wuu ku dhaawacmay sarkaal buu ku gaadhay ilaa jamhuuriyaddii ka burburto marka kadib uu jabhadii oanlaf ku biiray